ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤمن يؤتونهن ما كتب لهن وترغبون وترغبون أن تنكحوهن والمسلمين المستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً
waxay ku weyddiin xukun ku saabsan haweenka iyo maalkooda dhaxalka ah dheh allabaa idiin sheegi xukunka arrinkooda waxaa lagu xusay suuradda annisaa aayadda saddexaad iyo arrinka waxaa laydinku akhriya kitaabka oo ku saabsan gabdhaha agoommaha ah oo aydaan siin saamiyadii loo gooyey ee dhaxalka idinkoo doonayn inaad guursataan una diidaya inay guursadaan rag kale damac idinka jira maalkooda darteed marka waa inaydaan sidaas yeelin caadada carabta waagii jaahiliyadda waxay ahayd in weliga qofka mas-uulka ah ka ah haweenka uu xaq u leeyahay inuu guursado gabdhaha agoommaha ee mas-uulka uu ka yahay iyo inuu xaq ku leeyahay maalkooda hadday qurxoon tahay wuu guursanayay si uu wax uga qaato maalkeeda haddayse foolxun tahay waa u diidaa inay guursato nin kale si uu u hanta maalkeeda aayaddan waxay reebtay arrintaas xagga arrinka kuwa tabarta yar ee ka mida carruurta waa inaad siisaan xuquuqdooda iyo inaad ku dhaqdaan cadaalad agoommaha waxaad fashaan oo khayr ahna hubaal alle wuu ogsoon yahay